shilku waxa uu dhacaya dawrad nooceedu yahay nooca brazil ay samayso oo loo yaqaano embryo one twenty ama e one twenty ayaa saaka ay ka kacday magaalada muqdisho garaway tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay ayadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin soddon iyo afar ruux marka laysku daro kuruuga dawladda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka laysku daro soddon iyo afar ayaa saarneyd marka magaalada garawey kasoo kacday muqdisho labaiyo tobankii iyo toddobayo toban daqiiqay kusoo beegnayd marka markay dhabaha caga dhiganaysay ayaa maaragtay ay kanweyba dhabihii caga dhiganaysay dhinac uga baxday markaas taasaana maaragtay keentay inay dawladdii shil gasho oo maaragtay ay meeshii ku burburto ilaahay mahadiis dhammaan soddon iyo afartii qof oo saarmeyd waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen wax yar oo dhaawac oo gabar qoorta ka gaaray ayaa jiray laakiin dhaawac wuxuu ahaa aanan sidaa u darnay marka ilaahay baa mahaddaas ka leh dawladdiina halkii ayay taallaa marka sidaasuu maanta wax u dhahay maxaa sababay inay ka baxdo dhabahadii ardad markay soo degtay
si dhaba hadda looma oga waxa sababay waa baaritaan ayaan maaragtay ku bilaawnay sharciyan markay dawrada dhacdo civilization-ka oo waddankaas waxaa ku waajiba inuu horta ummadda soomaaliyeed u sheego in dawrad noocaasa ay shil gashay dadkii ama ay wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen kadibna waxaa la galaa faceka labaad oo ah in warbixin hordhaca oo baaritaanka fikirkaa siinaysa lasoo saaro ayadoo la caddaynayo waxa sababay shilkaas intaas marka la samaynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo dawladda saaran oo laba sanduuq ah oo black box loo yaqaano sanduuqyadaas baan helaa marka sanduuqyadiina gacantay noogu jiraan baaritaankiina haddaan bilownay press releasekii ama macluumaadka ugu horeeyana haddaan sii daynay oo haddaan kasoo baxnay ranweyga ranweygiina dib ayaa u furnay hal saac ayuu noo xirnaa inta maaragtay jajabkii iyo maaragtay laga caadayay ranweyga marka alxamdulilahi wax walba sidoodii caadiga ayay noogu soo laabteen dadkiina badankood guryahoodii loo sii daayey qofkii aan waxba qabin qofkii yani shoog iyo waxsaase qabana isbitaalada u kala gudbinay
waay marka garoonkii hadda dib ma u furmay
dib buu u furmay dawladii o dhan dib ayay u kaceen maaragtay qatar airways hadda kacday etoobiya horteeday kacday african express oo air jabuuti ay isticmaalaysay way kasii horeysay marka dawladii o dhan si caadiya u kacayaan hadda si caadiya wax dawlad ama diversion samaysa ama leexata ma jiraan sida caadiyanta garoon markii wax yaroo ciladay ka dhacaan waxay dawladu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa dawladaha lagu kala celiyaa laakiin qiyaastii aan samayna ayaa waxay noqotay inaan u baacnayn inaan dawladaha aan xanibaad kusoo rogno wax yar ayaa garoonku si maaragtay kumaalgaara noogu cirnaa waana si deg dega macdaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira nisa iyo booliiska ayaa gacan weyn ka geystay iyo ciidamada amisom dabdamisku aad gurmad fara badan ayuu sameeyey qaybta ambulanceda oo emergency services ayaga lagu waday sameeyeen marka taas wuxuu noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in si dhaksi ah dadkiina dawladdii looga saaro ranweygii ama dhabihii dawladda caga dhiganayeen la nadiifiyo dawladduna markii horeba dhabaaquma dhexaysa ma olin markii ay caga dhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala sababta dhabtaana waa ku gaari doonaa ama waxay noqon doontaa sabab ku timiday byloodka byloodyada oo khalad sameeyey oo khalad noocoo doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dib loo naaco adduunku waxay isku raaceen boqolkiiba sagaashan inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka dawladda wada sameeyaan marka tanna way ku timi doonaa hadduu laa yiraa ama waxaad dhici karta waxyaabo kale oo ranweyga ama la xiriira ama dawladda lafteeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cilada ayaa isagana ku imaan karta dawladda ayada ahaan waa dawladaha ugu maaragtay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd hangarkeeda wuxuu ku yaalaa south africa haddee waxay kasoo laabatay dayactir aada u ballaaran waxay la mid ahayd dawlad cusub oo kale diyaaraddu shirkada wararnay
shirkadda hal airlines ayaa maarata dowladdu u shaqaynaysay marka ilaahay mahadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maanta